waxaa maanta halkaan aniga waa la isoo diray dowladda isoo dirtay madaxweynehan ahay laakiin haddana dowladdu dowladda federaalka magaceeda iyo awooddeeda iyo ayaan ayaan halkan ku joogaa in kow dadka halkaan joogahay loo caddeeyo halkan waxaa ku jira warqad wareegto ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu saxiixay baafinta rasmiga ee jamhuuriyadda kusoo bixi doonta dhowaan oo ah dowlad goboleedka dhalan doonta haddii alla yidhahdo caasimadeeda inay dhuusamareeb tahay sida annagu waa mahadsantiin waa mahadsantiin annagu mar walba mar walba dowladda federaalka mar walba waxay ka shaqaynayd kalsoonida dadka iyo dadka inaan isku hayno oo ay isku meel maraan oo isla socdaan horey dowladdu go'aan waxay u gaartay gogasha in cadaado la dhigo dad badani ra'yigaas ra'yi ka duwanay qabeen waa isla hadalna waa isqancinnay go'aank go'aankii dowladdu ay gaartay ee warqaddii prime ministerka jamhuuriyadda soo saaray maalintii la qoray ilaa maanta weli sideedii ay baalid u tahay sax u tahay gogashii waa muxuu ahay cadaado maamul aan ku soo dhisanaynaa haddii alla ilaah waa mahadsanti gogoshu waa cadaado haddii alla yidhaahdo waxaanan rabnaa gogoshaasi si rasmiga inay u furanto haddii alla yidhaahdo bisha bisha aan ku jirnay abril koob iyo tobankeeda maanta waa arbaco berri waa khamiis berri dambe waa jimce sabti haddii alla yidhahdo cadaadaha noo ballana dhammaanteed qodobka labaad oo aan halkaan u imida waxay tahay gogashaan iyo dadkii dhigay iyo dadkii yimid intaba kooyo inaan magaca jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ugu mahad celinno oon dhahno waa mahadsantihiin waa dadaasheen waa wanaajiseen waana ku mahadsantihiin iyo inaan u sheegno dhahno muraadkii laga lahay waa la gaaray gogashaani marka waa laaban tahay galabta galabtaa noogu dambayso gogashii sharafta laheyd meel sharaf laan kusoo gebagabaynay meeshaasaan kusoo laabnay gogashii kalena maalinta sabtida halkaas ay nooga furan tahay ayadana waxaan rajaynaynaa sidaanoo kale farxad iyo guul iyo annagoo gacmaha kor u wada taagayna ayadana inaan soo gebagabayno oo aan wixii aan isugu roonaan hadde haddii shalay lagu doodi jiray bal maanta eega shalay haddii lagu doodi jiro dowladda gobernatoore oo muxuu ah xumay noo soo magacaawday maxaan ku idhahdaa siin dikahani waa dhib badan yahay maxaan ku idhahdaa booliiskan muxuu ahay waa dadku xirxiraa waa sidaan ninkan maaliyadda cashuuraadka loo soo diray dadka lacagtii cashuuraadkeedu dadka ka xadaa hadda maanta adikaa is eedi doontaan intaasoo dhan adikaa laydinka rabaa inaad keensataan